hooy assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat aada iyo aad baan idiin soo salaamayaa meeshaad ka joogtaanba dunida hambaa noqota mareykanka yurub bakistan africa jarmarka aada iyo aad baan idiin soo salaamayaa walaalayaal maanta waxaa jiray war qabsaday baraha bulshada oo dhan dunida oo dhan warkaasi waa roobogii yaraaye robert perseverance ee tegay mars koleyba waad u fiirsateen meel walbaad ka aragteen warkaasi inuu caawa oo bishuu tahay bishii labaad sideed iyo tobankeedii inuu soo degayay toddoba bilood ka hor ayuu ayaa ayuu dhoofay waa inaan kusoo fariistaa toddoba minute waxaan idin leeyahay indhaha dunida oo dhan waad aragteen waxaa live buuxa dad imise milyan oo qof ayaa daawanaya roobogayar oo indhaha ku haya roobogayar ee fariisanaya mars marka waxaa la is oran karaa dadkiima dunidan bay ka quusteen maxaa maxaa maxaa robogayer loogu mashquulayaa walaalayaal horta wax badan bay ayuu robogayer qabaa rajo badan baa laga qabaa maxaan ku irahday waxaa la sugayaa qaar waxay sugayaa nolol cusub in la la la la barto nolol cusub in la helo dad malaha berigii hore xagga joogay amba waxyaalo laga helo dhagax cusub bay dadka businessadii waxaasi sugayaan sababtoo ah electroniga oo dhan dee waad garanaysaan dhagaxdeena waxaa loo baahanahay sida lacagta oo kale amba dhaymalka oo kale amba dahabka electroniga aada iyo aad bay ugu fiican yihiin marka waxyaalo cusub oo dee malaha electronigan anagu aynu garanana imika noo no nooga caawin karaya amba dee malaha nagu sameyn karayaa inaan inaanu kor aynu kacno kor aynu u dhaafnoba technologigan maanta sidaan ugu garanayno marka runtii waxyaalo badan baa laga sugayaa roobowga yar yar yar haddana dee waxaan ku leeyahay rajadu qabona aada iyo aaday u weyn tahay haddii maanta lagu iraahdo waayahay waxaa la tegayaa maaqso miyaad tahay dadka ugu horeeya kacaya ee odhanaya anigaa ka ugu horeynaya halkaasi mise dunidan aad doonaysa inaad iska joogtid oo qaar kalea tegi doona oo dee markaa noqonaya coloni anigu waan garanaya waxyaalada saas oo kale badanka dee nguma kama hadalno amba kama sheekeyno sababtoo ah dee waxaa la oran karayaa dhinaca iyo maxaan ku raadayey malaha diinta amba amba fikradaha malaha waxyaaladaas oo kale kama hadalno sababtana garan maayo haddana wixii waa iska waxaynu geli karanaa dhinaca sensfitionka haddii aynu ka hadalno sababto haddii aruman yihiin weli haddii aynu ka hadalno coloni haddii aynu ka hadalno inay terraformation aan ku sameyno mars iyo maxaan ku irahdaa de geedo xaggaanu ka abuurno nolol xaggaanu ka abuurno atmosfeer aynu ka sameyno dee mooy anigu garan maayo cidda cidda tegaysa laakiin an waxaan rajeynayaa inaanu inaynu isku isku tuurno amba isku project garayno waxyaalada aasoo kale dunida inkastoo dee aan ka dhignay wada pollution oo xawayaankii qeyr aanu wada dhammeynay waxaan ku leeyahay xitaa shinidii baaba imika loo baqayaa shiniduna waad garanaysaan waxaa la irahdaa dee haddaa shinida la waayo dee nololba lama helayo marka waxyaalo badan ayaa dee malaha ma malaha dunidan inay aynu ka quusanay mooy duniya kaleaan doonaynaa malaha ina problemadayn iyo xaggan dunidan yaale ayuunbaan xagga aynugu transfer garaynana inaan bili-aadanku meel aliyo meeshuu joogaba sheekadiisu amba histoarku dibbay isku soo noqnoqonaysaa xaggaasi haddaynu xitaa xag maaqs aynu terraformation aynu ka sameyno oo grain aynu ka dhigno oo maxaan ku rahday waxyaalo badan aynu iska dayno oo caadooyinkii dunidan iyo dabeecadihii dunidan iyo aynu iska dayno waxyaalo badan xaggaan ka fikirno kolleyba kolleyba marunbaa iman doonta ina dib wixii xagganun xaggaa dib aan u geyno xaggaasina pollution aan ka sameyno xaggaasina xawayaan aynu ku leyno dee duni kalunbaa loo boodiyey waxba maaha taasi waa bili-aadanka iska sidaas aan kusoo celcelinanaa xaggaasina dagaalada dunida mars ayuunbaa ka dhici doonaa dagaalkii afaraad ee malaha dunida mars ayaa ka dhici doonaa dee wadanka duni kalun baanu tegaynaa taa kalena si waan kusoo celin doonaa on pollutionkii iyo waxyaalo kale malahaan jirin waa iska caadi walaalayaa laakiin waxaa fiicanun mar inaa la isproject garay oo marun la istuuro maaqs horta cidda ugu horeynaysa ee tegaysa haddii la iraado tobanbaad ku dhoofaysaan anaa gacanta ugu horeysa taagaya sababtoo ah waxaa la moodaa in nacam visionka iyo imaginationka dhan ee leedahay maaqs iyo dee inaynu soconno haddii aad science fishinka jeceshahayna u malayn maayo inaad oran doonto in anigu dunida baan joogaya qaar kalea tegaya mars mars qaar baaba jago ku iibsanaya oo waxaaba la dhameeyey dayaxii luun oo dee waxaan kuleeyahay la jarjaray sidii berigii africa loo loo jarjaray ayaa la jarjaray imika dayaxiiba ma inkastooba waxba la sheegin haddana waxaa laleeyahay dadka consprationka iyo waxyaaladaasi jecel in maxaa la rahdaa adi taasi reserve ay tahay markaa dee inaan waxba xaggaa laga sameyn karayn oo dee lasii iibsadayba meelo way iska xirxiran yihiin oo la sugayo uun teknolojiyadii u fududeynaysa dadka inay waxyaaladaasi ay sameeyaan dee markaa walaalayaal waxaan kuleeyahay shantadaada iska siyaro diyaarso kabahaaga soo xidho koodhkaaga yar soo xidho waxaan kuleeyahay mars baa jago laga iibsanayaa dunidani waxaa laga dhigay pollution buuxda dadkii dee waxaan kuleeyahay dadkaana korayno inbaa lagu deynaya astaqfirullah dee waxaa lagu deyn doonaa walaalayaal mu dee maxaan ku irahdaa dadkaana isku xaggaa tegayn maad aragteed dadaanba kolleyba tegayn baa jira ku oranaya anigu dunideyda yar baan iska jecelahay maxaan ku irahdaa pollutionkeyga iyo hawadeyda yar maad aragtay xitaa iminka heer waxaynu soconnaa in xitaa lagu diidayaba hawadii caadiga klimaga waad garanaysaan walaalayaa roobkio waxyaaladaas iminka biniaadamku uu sameeyaa teknolojiyad baa jirta kuu sameynaysaanba roobka kuu siinaysaanba roobka kuu diidaysa xaggaasina duufaano ka abuuraysa dhinacan kalena wax kale ka abuuraysa teknolojiyadaasi way jirtaa walaalayaal marka haddii dee maxaanku irahdaye aad isleedahay dee wax kaleaad dunidan aad ka sugaysaa dee waxaan kuleeyahy xitaa xitaa roobkiibay dadku ay sameynayaan oo reeshanada ah dunida qaarna loo diidaa qaarna loo loo loo ogolaadaa waxaad jirta xitaa maxaanku irahdaa yurub markay dadku ay beeraleydu marka ay doonayso inay soo gurato tufaaxii amba khudradii inay roob weyni ilaahay baa weyne roob markuu soo socdo waxbay cirka ku qarxiyaanoo maxaanku irahdaa daruuraha kala carara markaa waxaasaa la socdaa inay inay dadkuba roobkiiba iyo daruuraha markay kor iskusoo isku wada keenaan ina layska layska layska dulqaadayaba markaa dee waxayd leeyahay teknolojiyaddu xaalkaasay maraysaa walaalayaal waa inaan markaanu dib intaasi labalaabkeeda aynu ka fikirnaayo maxaa la irahdaa vision aynu isku sii tuurnaa garan maayo dunidan waxaa maxaa waxaa laga sameyn doonay sababtoo waxaa la garanayaa in dib aynanu uga soo kaban karayn pollutionka heerkay gaartay iyo siday noqotay marka haddii aynu eegno sida bulsho amba population dhan haddii qof qof loo eego dee haa waxaad oranaysaa waxba maaquda markaa xaggaa la tegi doono kolleyba aniga wakhtigaygii weeyaan walaaloy anigu waxba ka sameyn kari maayo soo ma laakiin haddii aad u aragtid dhinaca bulsho iyo maxaanku irahdaa humanity iyo bili-aadanka oo dhan haddii aad u eegtid dee mustaqbal kama arkaysidba horta dee maxaanku irahdaye dhinacan mustaqbalku waa dunida kabacdi duni kale la tago dunida maaqsna laga dhigo sida dunidan ee dib la isku laalaayo ee waxaan kuleeyahay dee la isku qaqabsado hor maxaanku irahdaye xaggaygan aisoo dhaafin intan baan xadha aisoo dhaafin dib si waxyaaladan oo dhan probleemadan inta la wada geeya xaggaa un la geeyo cidda ku hadhaysa dunidan garan maayo laakiin dunida mars probleemadana xaggaa geyno mars haddii aan pollution ka dhignano meesha dean qurminana dayax kale unbaa loo guuri doonaa dayaxa kalena sidaa unbaanu noqonaynaa sababtoo ade waxaynu nahay bilaadan haddii aananu korayna duni walbo aynu tagno saasaan ku sameynayna duni walbo aynu tagno probleemadii dunidii ugu horeysay originka ayuun baan usii qaadqaadaynaa waxaasna waa iska shaks fiction walaalayaal waan iska taraaraxayaa waa caadi laakiin walaalayaal iska waxyaalada caawa imaginationka aada iyo aada u furayo weeyaan marka lagu yiraahdo robogii rover perseverance ayaa ku degay mars dee cid walbaba wuxuu isleeyahay yaa fikirkiisu ka qabaa anigu fikirkaygiibaa idinla qaybsaday waxaan idi leeyahay dee dayaxiina waad arkaysaa inaa la wada xidhxidhay jagadii wuu xidhanahay dhul lama helayo dhinacaas waxbaa ku daalina maaqso imikaba jago kusii xidha waayahay idinkuna waxaad ka qabtaan ii sheega waxyaalada aas oo kale laysku project garaynayo maxaan ku rahdaye mustaqbalka fog fog fog fog ee bila-aadamnimo maa shaqsi laakiin bila-aadamnimo anagu ma arki mayno waxyaalada aas oo dhan laakiin waxaad ka qabtid haddii maanta lagu iraahdo waxaad tegaysaa maxaanku irahdaye dad baa tegaya mars miyaad oran lahayd anigu waxaan rabaa inaan ka qayb noqdo dadka pioneerka noqonaya ee maxaanku irahdaye pionyegaye tegaya tegaya mars miyaad oran lahayd ha miyaad oran lahayd nay kuwa xaggaa tegaya loo yaabaa iyo maxaa nacam miyaad ku tala jirtaa miyaad oran lahayd waan tegaya mise ma tegayo dadkaasi wey waa dad iska waalwaal maad oran lahayd waayahay messagena iisoo qora waad garanaysaa dhinaca messageka la igu qoro maxaan ku irahdaye podcastka caawa wallahi waxyaalada aas oo kale aan ka yaabana aan islahaa ilaa waan kala hadlayaa ilow ilow waa inaan la qaybsadaa podcastka waayahay waa idinsoo wada salaamayaa haddii aad ka heshay podcastka hotar subscribe garayso waxyaalada saas oo kale baad ku dhaafi doona haddii kale aad iyo aad baad idinsoo salaamayaa meelal iyo meesha daafaha dunida aad iga dhegaysanaysaan kheer iyo barakaan isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat